waxaa sii kordhaya dadaalada lagu doonayo in bulshada magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle loogu wacyigeliyo xanuunka covid sagaal iyo toban ka oo ay ka qayb qaadanayaan mas-uuliyiinta iyo dhakhaatiirta gobolkani gudoomiyaha xaafadda horseed cabdi maxamuud xasan ayaa sheegay inay wadaan wacyigelinta xanuunka isaga oo tilmaamay in bulshada ay u heelan yihiin wacyigelinta islamarkaana ay qaateen fariimaha dhakhaatiirta caafimaadka ay bixiyaan
wacyigelintii howlaha aan ka wadno arrinkaan arrin dadkayna ay ku baraarugsanyiin aan loo yaqaanin maahan waxay u baahan yihin wacyigelin badan iyo dadaal badan iyo wakti la geliyey dadkana hadda sida hore maaha wax bay fahmayaan first mask inay qaataan oo yani goobaha ganacsiga oo kale dadka jooga dadkan maaragtay yani barakacyaasha oo kale inta bulshada qeybaheeda kala duwan dad yani arrimahaas yani hausaarka iyo xaafadda ahaayaa jiraan oo wiilad iyo dabdaba leh iyo maaragtay yani haween rag iyo dumarka ka kooban wayna ka wacyigeliyaan wayna la hadlaan dadka anagana maaragtay yani maalin walba waa u taagannahay ayaa maaragtay yani wax badbaadiye ilahi inuu naga badbaadiyo dadaalkeynana aada u fiican yahay sidoo kale waxa uu xusay in bulshada ay gaarsiiyeen maaska afka ama afsaabka wuxuuna shacabka qeybaha kala duwan ugu baaqay in ay muujiyaan doorkooda ku aadan wacyigelinta caabuqa covid sagaal iyo toban xaafadaan horseed yani how waxaan ka qaadanay kaalimo badan yani dadyaabo oo maaragta yani danyaro oo garan karin oo maarata besbaskaas aan gaarsiin afka lagu xerahaayo way jiraan haddaa meelaha ganacsiga oo kale wasaaradaan saniida aan taansiino aan u geynay guud ahaanba wacyigelintana dadka inay usada digbaayaan ee qaataan waxa lawala hadlaayo waa caafimaadkooda waa arrimahtooda ayna maarata wax dhibku keenaayo inayna maaragta dadku wacyigelyaha taladooda ay qaataan iyo maamulka iyo maaragta yani wasaaradda caafimaadkaba intaasaan ka rajiya insha allah walki dowladda soomaaliya ayaa wado dadaalo ku aadan sidii looga hortagi lahaa caabuqa covid sagaal iyo toban waxaana muqdisho soo gaaray shixnadii ugu horeysay ee dalaalka xanuunka covid sagaal iyo toban